waad mahadsan tahay walaalka tiro labaatameeye ka badan oo dadka reer khaza ah islamarkaana ku dhintay duqeymaha xiriirka ah oo tan iyo waaberigiisaa ka ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka wadaan gudaha jiidda maanta oo ku beegnayd maalintii soddonaad tan iyo markii uu maamulka yahuudda jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee ka dhexeeyey kooxaha muqaawamada ee ka diriraya xayndaabka khaza waxa uuna maamulka yahuudda howlgallo safmar ah oo dhanka cirka ah ku qaaday xaafadaha kala duwan oo dhaca magaalada khaza sida ay ku warramayaan ila caafimaad oo ku sugan gudaha magaalada khaza in ka badan shan iyo labaatan qof ayaa gelinkii dambe ee maanta oo keliya ku dhintay duqeymaha laayaanka ah mandiqada ugu badan ee martigeliyey duqeymahan ayaana waxaa ka mid ah deegaanka alqaraarah halkaasoo ay ku dhinteen ilaa shan qof iyo mandiqada alnafaq ee dhacda magaalada khaza oo iyadana la diiwaangeliyey inay ku geeriyoodeen toban qof kadib duqeymo uu halkaasi ka geystay kayaanka munadamada dhakhaatiirta caalamiga ah ayaa dhankooda ka digay xaaladda jiidda khaza oo aad u sii xumaanaysa sababo ku aadan duqeymaha xadkabaxa ah uu halkaasi ka wado maamulka yahuudda munadamada ayaana tiri qidaaca khaza waxa uu qarka u saaran yahay inuu isku beddelo goobo qabuuro wadareed ah oo ay ku aasan yihiin dad falastiiniyiin ah iyo kooxaha u soo gurmaday sababo ku aadan howlgallada maamulka yahuudda iyo go'doonkiisa ku aadan in aan xayndaabka wax musaacadeed ah oo dambe aysan soo gelaynin dhanka kale waxaa weli sii siyaadaya xoogugallada ay kumanaanka yahuudda ah ku galayaan masaajidka xurmada leh ee al aksa oo maalintii shalay aheyd soo bilaabatay warbaahinta ka soo waranta daanta galbeed ayaa ku warramaysa in soddon kun oo ka mid ah kumanaanka yahuud ee lagu deegaameeyey magaalada alqudus ay maanta weerar xookugal ah ku soo qaadeen masjidka al aksa xili lagu guda jiro waxa ay yuhuudda ugu yeeraan maalmahooda ciidda ila wareeddo kale oo la hadlay warbaahinta aljaziira ayaa ku warramaya in kumanaanka yahuudda ee tagrifalka kula kacaya masjidka al aksa ay waardiyeynayaan ciidamo kumanaan ah oo ka tirsan ciidamada maamulka yahuudda dhacdadan kadib qaar badan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee ku nool daafaha kala duwan ee caalamka ayaa muslimiinta cod dheer ugu baaqaya inay u kicitamaan dhanka masjidka barakaysan al aksa ayna ka difaacaan gabadfallada ay kula kacayaan yahuudda xaaqidiinta ah dadka u dhashay dalka suuriya ee barakaca ku ahaa dalka turkiga oo aad uga laabanaya dalkooda kadib markii uu dhacay nidaamkii al asad ee dalkaasi muddo taagdaraysanayey warbixin uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa waxa uu ku sheegay in dadka ka soo jeeda dalka suuriya ee barakaca ku ahaa dalkiisa ay aad ugu soo laabanayaan dalkooda kadib markii ay dimashik la wareegeen kooxaha kacdoon wadayaasha ah wasiirkan ayaa sheegay in dhowaan laba boqol oo kun oo suuriyaan ah islamarkaana qaxooti ku ahaa dalka turkiga ay dib ugu laabteen dalkooda si iyaga doonistooda kuwaasi oo markoodii horeba ka soo barakacayay dalka sababo ku aadan nidaamkii ka jiray